dhegaystayaal markanna ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaan barnaamijkadan ku haynaa dhambaaladii aad soo dirsateen iyo heesihii yaan idiin soo xuli jirnay dhambaalka ugu horeeyana haddii aaban ku horeeyo wuxuu naga soo gaaray ruqiyo sheekh soomane iyo caruurteeda khatro sheekh soomane iyo seegeeda hooyo wardiyo xuseen carab hooyo xaawo guleed siciide sheekh soomane iyo seegeeda sheekh bashiir sheekh soomane iyo caruurtiisa sheekh cabdi sheekh soomane iyo caruurtiisa waxaa kaloo dhambaalka ku jira sayid caki sheekh soomane iyo cabdilqaadir sheekh soomanean u qaatay iyo axmed nuur sheekh soomane iyo xuseen sheekh soomane waxaa loo yaqaanaa baraadey iyo khadiijo sheekh soomane iyo carab sheekh soomane iyo ugu dambayntii fadxii sheekh soomane waa dhammaan ilmo sheekh soomane waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan macalin maxamed sheekh soomane iyo hooyo ayaan timacadde oo ay gabar ugu dhalatay degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda sheekh soomane baa layidhi gabadhaasi waxaa loo bixiyey xanaan maxamed sheekh soomane ducada waa xaggiina baa layidhi waxaan ugu duceynaynaa gabadhaasi in ilaahay uu ka dhigmadiisa u weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin dabaalkan waxaa uu noogu yimid najmo cabdulaahi xabiibo aadan maxamed iyo saynab ibraahim yacquub ruqyo cali cabdiraxmaan iyo sangaabo maxamed cali iyo ibraahim isaaq jacaylow yuusuf washington aadan xuseen aadan iyo maxamed bakaal iyo xuseen aflow ibraahim hiirey isaaq ruutu bare xasan guudow iyo aadan cali salaad ibraahim shaahidow suleymaan xasan borow waxa ay kala joogaan belgium turkiga kenya soomaaliya sacuudi arabiya iyo maraykanka waxayna tahniid gaadsiinayaan seyne maxamed ibraahim iyo nuur maxamed cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada wajaar ee dalka kenya waxaana ay leeyihin ducadu xaggiina arooskaasi allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaan leenahay heesta ugu horreysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaa noo haynana waa heestal kudhageedu yahay aan kala hubsada iyo codkii cumar dhuulle cali
hohay wallumo hafad baanaho hirbelaacaye baanaho hirbelaacaye hohay wallumo hafad baanaho hirbelaacaye hafad baanaho hirbelaacaye nahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray kula hawl yaray an kala hobsado naanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray kula hawl yaray an kala hobsado aankala hubsado na aan kala hubsado mahee kala hubsado harka maalintii haddaanan ku arag nastan hiisaya aanaan ku arag naftan heesaya waan hawl badno hadhka maalintii haddaanaan ku arag naftan heesaya haddaanaan ku arag naftan heesaya nahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay aan kala hubsado nahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay aan kala hubsado hoy aan kala hubsado aan kala hubsado mahe aan kala hubsado hoy aan kala hubsado markaytay habeen waan hanuunsano hilibkaygii ay halkaad joogtidunba laga soo helaa halkaad joogtidunba layga soo helaa markay tay habeen waan hanuunsano hilibkaygii halkaad joogtidunba layga soo helaa halkaad joogtidunba layga soo helaa aman hadalii waxaad ihuwisee habqankaygu wacan habqankaygu wacan kala hubsado aman hadalee waxaad igusee habqankaygu wacan habqankaygu wacan kala hubsado mahe aan kala hubsado aan kala hubsado hoy aan kala hubsado
labaalkana waxaa unagu yimid ah adeero xirsi deriye xasan deriye cali deriye iyo hooyooyin zahre maxamed siyaad carab caasho maxamed siyaad carab iyo faaduum maxamed siyaad carab iyo ayaan maxamed siyaad carab iyo waxaa ay yidhaahdeen xaawaluul maxamed siyaad carab nasteexo maxamed siyaad carab iyo habaryaro farduus axmed shiishiile iyo aamine axmed shiishiile faadum axmed shiishiile iyo samsam cabdi nuur iyo iqrac cabdulle shiishiile khatro maxamed caasho cabdinuur safi cali nuur qaali xirsi diriye salmo xirsi diriye iyo deeqo xirsi diriye iyo najma xirsi diriye sidra maxamed naciimo cabdulaahi maxamed iyo eedooyin luul diiriye iyo nasteexo diiriye iyo dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan fahad mukhtaar cabdulle iyo shukri xirsi diiriye oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxay leeyihiin allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamin ayaa leenahay dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah hooyo faadumo maxamed sheekh qaasim iyo ibraahim maxamed salaad iyo elyaas barre shiil iyo ismaaciil caraale iyo siyaad cusmaan iyo genaraal bashiir iyo ambasadar maxamed cabdi raage baa la yidhi iyo sidoo kale cabdiyare maxamed cabdi shaalle waa wasiirka beeraha ismaamulka gaariso baa la yidhi dhammaan dadkani waxay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan axmed ibraahim salaad iyo ruqiyo sheekh maxamed oo arooskoodu uu lix iyo tobankii bishan uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay leeyihiin arooskii loo aayo aamiin waxaan idin soo qabanayaa codkii maxamed salemaan iyo hees adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo dhergiyo
nin dhowr qaday andhees andheesay nin dhergiyo nin dhowr qaday andhees andheesay dhergigiyo laboodba hawli kama dhammaatay qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala dabdiigiyo laboodba hawli kama dhammaatay qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala ana dhaawacaygii jaclididkaasaan dhadhadheeliyay ana dhaawacaygii jaclididkaasaan dhadhadheeliyay amba kuguma dhaafin hadday taadu deelidoy amba kuguma dhaafin hadday taadu deelidoy maxaa dhacay dhankaagay burjiista dhaliishwe maxaa dhacay dhankaagay muljiista dhaliishwe madiiradu nimaan garab wax laguula dhisaynay nafta dhool hilaaciyo dhibiicba umuuqudee madiiradu nimaan garab wax lagula dhisaynay nafta dhool hilaaciyo dhibiicba umuuqudee ana dhaawacigii jaclididkaasaan dhadhadheeliyay ana dhaawacigii jaclididkaasaan dhadhadheeliyay dhacaytii dunuuxiyo lafaa wuu dhaadhacay dhacaytii dunuuxiyo lafaa wuu dhaadhacay dhulku duug dhiriyo ubaax dhammaan ikiin dhulku duug dhir iyo ubaax dhammaan ikiin dhowristeeda oo qudha ayaan dhawr ku qadaya weli dhabaan mid kulamida kama dhalanin adduunkeen dhowristeeda oo qudha ayaan dhawr ku qadaya weli dhabaan mid kulamida kama dhalanin adduunkeen ana dhaawacigii jaclididkaasaan la dhegeliyaay
waxaa waxaa noo baqay cabdulaahi xuseen aabe cabdulaahi baaruud axmed iyo aabo sayid ibraahim fartaag iyo hooyo deeqa xirsi maygaag cabdicasiis cabdulaahi baaruud iyo batra cabdulaahi baaruud riyaaq aadan baaruud iyo mawliid maxamed maygaag iyo nimco sayid ibraahim samira sayid ibraahim iyo jaamac maxamed xirsi dhammaan dadkaasna waxa ay taaniyad farxad leh ay u dirayaan cabdiraxmaan cabdulaahi baaruud iyo firdowsa sayid ibraahim fartaag oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin ducadu xaggiina arooskaas allah ka dhigo mid aad kala kulantaan baan leenahay cabdiraxmaan cabdulaahi baaruud iyo firdowsa sayid ibraahim fartaag bashbashii barwaaqe ee manawdan kala siiyo owlaad qarqabta aamiin dhammaal tahniyadana wuxuu naga soo gaaray hooyo shukri abukar abe mukhtaar cabdulle maxamed mukhtaar cabdulle iyo axmed mukhtaar cabdulle iyo cabdirasaaq mukhtaar cabdulle iyo muscab mukhtaar cabdulle sakariya mukhtaar cabdulle iyo cabdulaahi mukhtaar cabdulle iyo sacdiyen mukhtaar cabdulle waa dhammaan ilmo mukhtaar cabdulle caasha ay ku jirta muno maxamed jacfar abukar iyo zakariya jacfar abukar iyo maxamed sheekh mukhtaar iyo cabdulle nuur cabdulle iyo nuur cabdi cabdulle iyo abshir maxamuud cabdulle cumar abukar qoorgaab iyo asxaab kaloo badan oo aan la soo koobi karin iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan fahad mukhtaar cabdulle iyo shukri xirsi diiriye oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo wiili caano gabari caanana lagu kala helo aamiin caasha dhambaalkan hambalidan waxaa diraya hooyo shahmahad xaaji soofe iyo dhammaanba carruurteeda reer garaad cali buraale iyo reer xasan cali habaryar cusub aadan iyo carruurteeda iyo adeer rishaal iyo qoyskiisa waxayna hambali gaarsiinayaan ismaaciil garaad cali buraale iyo faaduma xasan cali oo ku aqalgalay deegaanka damco ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana uu kala siiyo owlaad qaarqabta aamin ayaana naguna leenahay heesta kale aan dhegaystayaal idiin ciyaarayno waa damaq jacayl iyo codkii axmed mooge liibaan
عندما اقتعي بدت ربا وكوت تجادتي وحي أبو ظهري مركي أنظر لمين تنجلي غضبي عندما اقتعي بدت ربا وكوت تجادتي waxay ugu dhahay markii aan dulimin aan dunida rabay iyadoo dad gaxiibto daawanaysa ubaxo iyadoo dad gaxiibto daawanaysa ubaxo sawraaxada macadayo gurbaa garaysi furaatayo siidaysa timid sawraaxada macadayo gurbaa garaysi furaatayo siidaysa timid anirimaadaysa mise waa mugtiisa mamaysa saarta iyadoo ku heli jiraayeen dadu maxaad ka falisay dadow dadow dadu maxaad ka falisay dadow dadow dadu maxaad ka falisay andadiyama siqaila kajaadje waxa aan geynay mariyo dhirto doo ilaa dhirtee andadiyama siqaila kajaadje waxa aan dilay mariyo dhigtoodo ilaa dhulkeen wuxuu sida daruuraha sagal waawgaha lacay wuxuu sida daruuraha sagal waawgaha lacay ومد موغد هبلو أجنني بدينا وحيبو درقيني ومد موغد هبلو أجنني بدينا وحيبو درقيني عن إلي ما بيسا بسوى تخصيصا naamay ka saartaan yaadoku helin jiraaye dado waxaa ka fali dado dado dado maxaa ka fali dado dado dado maxaa ka fali
tahniyad meher iyo aroos iswata ayaa dhambaalkana ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxay kala yihiin xaawo cabdulaahi yaasiin iyo deeqa cabdulaahi yaasiin iyo dhuux cabdulaahi yaasiin waa dhammaan ilmo cabdulaahi yaasiin cabdi a ku jira caasha a ku jirta maxamuud a ku jira fardowsa cabdifataax axmed iyo sidoo kale cali iyo ugu dambayntii masbel iyo khatra dhammaantood waa ilmo cabdulaahi yaasiin dhammaan qoyska rag cabdulaahi yaasiin baa layiri iyo carruurtooda oo kala jooga soomaaliya etoobiya yurub ameerika iyo meelo kale waxay tahniyad hambalyo iyo bogaadina hawada u marinayaan meherka iyo arooska baa layiri wada socda yaxya cabdiraxmaan sheekh khaliif weyrax iyo raaqiyo mukhtaar sheekh cali maxamed oo meherkooda iyo arooskooda wada socda uu ka dhacay gobolka minnesota ee dalka maraykanka lix iyo tobankii bishan juulaay sanadka laba kun laba iyo labaatan waxa ay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano isku waara ubad khayr qaba rabbaha idinkala siiyo waxaanay dalbanayaan heestii axmed cali cigaal uu qaadi jira baa layiri ee ahayd mawaago dhalaalayba waxaana ka xunnahay in heestaasi aanan toddobaadkan idiin hayn hase haatee toddobaadyada soo socda aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha dabaalkana waxa uu naga soo gaaray xaawo cabdulaahi yaasiin iyo deeq cabdulaahi yaasiin iyo dhuux cabdulaahi yaasiin iyo cabdi cabdulaahi yaasiin iyo caashi ibraahim yaasiin maxamuud cabdulaahi yaasiin firdowsa cabdulaahi yaasiin cabdifataax cabdulaahi yaasiin iyo cali cabdulaahi yaasiin masbel cabdulaahi yaasiin iyo khatre cabdulaahi yaasiin dhammaan qoyska reer cabdulaahi yaasiin iyo carruurtooda oo kala jooga soomaaliya ethoobiya yurub iyo maraykanka waxayna taaniyad u dirayaan kal iyo laba yahya cabdiraxmaan sheekh khaliif weyrax iyo raaqiya mukhtaar sheekh cali maxamed oo meherkooda iyo arooskooduba uu ka qabsoomay minneabolis dalkan maraykanka waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin anaguna waxaan leenahay allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo heestan ugu dambaysa ee barnaamijkan kusoo xiraynana waa codadka labada fanaan faraxyo fiska iyo qays ilka case intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dirto mirihee ka baxa ubaxu kala noocyaha xigmada sugu sii haya kalgacalku dawada sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dirto mirihee ka baxa ubaxu kala noocyaha xigmada kugu sii haya kalgacalku dawada qurbadu hay naga hadhee
beenaanka file allow kasbanaaro kukulana rasbabo kurbadu haynagahade nabteenaanka file allow kasbanaaro kukulana rasbabo kabo oo ii kabo canaha rabadalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha rabadalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida
aa أنا كلقاك جعل وردذا كلني ممرضو فتري صعد ودمان نتاك وصوب وضان وصالي كليه وردذا كلني ممرضو فتري صعد ودمان نتاك وصوب وضان وصالي كليه kabo hoy kabo koki ashaka kabo kabo akabai sane kabo kaiso kabo kabo hoy kabo koki ashaka kabo kabo akabai sane kabo kaiso kabo
waa tahay heestaasi waxaa gabagabada u ahayd barnaamijka hambalyada iyo heesaha canshucuud iyo daandure ayaa inala socodsiinayey